wasiirka wasaaradda ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa uu kormeer ku tegay xarunta farsamada gacanta ee k t i taasoo lagu barto qeybaha kala duwan ee farsamada gacanta xarunta k t i ayaa ah xarun ay wax ku bartaan dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo waxayna hoos tagtaa wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha jubbaland wasiirka waxa uu u kuurgalay sida ay ardayda xarunta wax uga bartaan iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo maamulaha xarunta k t i mudane xasan cabdi xasan ayaa uga mahadceliyey booqashada wasiirka isagoo uga warbixiyey waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga gacansiiyo waxaa maanta farxad noo ah inay halkan nagu soo booqdaan wasiirka iyo wasiiradda wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga ah annagoo ah n g youth center macadka kismaayo technical institute ee farsamada gacanta waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa wasiirka iyo wasiiraddii hadda hawshii lagu wareejiyey inay maanta u yimaadeen si isle xisaabtan ah ayagoo arkaya howlaha ka socda xaruntan dhallinyarada lagu horumariyo ee farsamada gacantii iskugu jirta tareyninada iyo kabasity buildingka ama cilmi kororsiga runtii waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa wixii maanta meesha aan ku wada qaadannay wasiirka iyo wasiiradda iyo xubnihii kale wasaaradda iyadoo maanta aan ku wareejinnay wax alliya wuxuu u ka koobnaa santarka xogtiisii la xiriirtay dhallinyarada la xiriirtay waxyaabaha santarka soo socda ee uu fidin doono la xiriirtay waxyaabaha uu serviska uu bixiyo ama uu ku mashquulsan yahay xaruntan dhallinyarada runtii waxaan kala qaadannay xog aad iyo aad u muhiimsan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha jubbaland mudane aweys maxamed xuseen ayaa ka warbixiyey kormeerkiisa waxaa maanta sharaf weyn ah inaan soo booqanay xaruntii inji useter oo ka mid ahayd waxyaabihii shalayla inuugu wareejiyey isla markaasna ee gacanta uu ku hayo k t i ama injineer xasan run ahaantii halkan shaqo fiicanaa ka socota maamulaha k t i oo mas-uulna ka ah xarunta inji ee toos u hoostaga wasaaradda dhallinyarada sboortiska waxaan leenahay shaqada haysaan way bogaadinayaa mar kastana waxaan idinka filayna insha allahu tacaala shaqada had ummadda u haystaan inaad si laba jibaartaan annaga kan wasaarad ahaanna markaas waxaan rajaynaynaa inaan si toos idinla shaqeyno idinsoo booqanno waxyaabaha adinka aydan heli karin ee wasaaradda awood u leedahayna inaan idinku soo xirno oo si wacan loo wada shaqeeyo kormeerkeena maanta wuxuu ku aadanaa in aan soo kormeerno dhammaan xarumihii ay wasaaradda gacanta ku haysay ee shalay lainagu wareejiyey xarumaha waa badan yihiin waxaa ka mid ah xarunta aan maanta joogno aan socodkana aan ka bilaabno ah inji youth center ee k t i gacanta ku hayso waxaa ka mid ah xarumaha one sport youth oo ayadin toos wasaaradda gacanta ugu haysan laakiin hadda si kumeel gaar ah uga sii shaqayso wasaaradda caafimaadka sidoo kale waxaa ka mid ah xarunta kismaa youth center ee maamuus ayagana waan tegi doonaa insha allahu tacaala xaruntan ee k t i gacanta ku haysto waa badanaa waxaa ka socda xirfado marka dhallinyarada reer jubbaland gaar ahaan dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo waxaan leeyahay xirfadaha ee meeshan